وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay halkuu yidhi karaamuhu kawasfihi alqadiimi lam yuxdith ilmasmuuca lilkariimi yuktabu fi lawxi wabillisaani yuqra kama yuxfadu biladhaani أرسل رسله بمعجزات ظاهرة للخلق باهرات وخص من بينهم محمدا فليس بعده نبي أبدا فضله على جميع من سواه فهو الشفيع والحبيب للإله وبعده فالأفضل الصديق والأفضل التالي له الفاروق عثمان بعده عثمان بعده كذا علي فالستة الباقون فالبدري والشافعي ومالك والنعمان وأحمد بن حنبل وسفيان وغيرهم من سائر الأئمة على هدى والاختراق رحمة والأولياء ذوي كرامات رطب ومن تهوا لولد من غير أب إلى waxaynu ka gaarno casharkan ku saabsanaan doonaa waxaanan ku soo jirnay qaybtii maadaama muqadimada usuuludiinka ahayd uu ku jiro inay qaybtii sifaatka ahayd waxaanan soo marnay maadaama mualifka alimaam alfaqiih bin raslan raximah llah uu ka mid ahaa dadkii ama daaifa alashcariya uu ka mid ahaa inuu soo sheegay sifaatkii sabcada ahaa min waajibin lilahi markay leeyihiin ilaahi sabca sifaatin tantadin baa u sugnaatay baynu soo marnay ifaadka ay sugeenba waxaa ka mid ahaa alkalaam waxaana soo marnay sifatlkalaam inay tahay masalada ugu badan ee doodahi iyo muranku ay ka dhaceen dad badanna dhiigooda muslimiinta u daatay sababtoo masalatu kalaamka ilaahi subxaanahu wa tacaala waxay la xiriirtaa qur-aankiisa marka haddaba wuxuu tilmaamay madhab ashaaciradu qadiiman wa xadiian min ababi xasan alashcari ilaa yowmina haadaa mabda ahaanay isku waafaqsan yihiin laakiin qaabka loo cabirayo loo gudbinayo qololba zamanka ay joogaan iyadoolu saameyn ku leeyahay qaabka loo xeeradaysanaya ay ku kala duduwanaadaan laakiin maxabka iyo natiijadu isku walaamida cumuuman ninkii doonaya masaa'ilka madhab alashcariya ee masalatulkalaam inuu ogaado mutaqadimiintoodana waa ka soo bilaabi karaa sida qaadi abubakri albaaqilaani kitaabkiisa intisaarka iyo tamhiidka labadaba wuxuu soo mari karaa kutubta uu qoray abuxamed ilghazali alcaqaa'ib wausuuluddiin kutubta imaam alxawaawil almucaali juweyni uu qoray sida irshaadka iyo risaala nidaamiya oo kaleeto wuxuu soo mari karaa wagii ka dambeeyey kutubtii uu qoray raazi asaasu taqdiiska iyo kuwa lamidka ah kutubtii cabdulbaaq qaahir albaqdaadi kitaabka usuuluddiinka uu qoray iyo caqaa'idka uu ka qoray muruurama kadib wuxuu soo mari karaa raggii ka dambeeyey sacdi taftazani iyo iyo sharxii sharxi caqaa'id risaaladu u bixiyey iyo almawaaqif oo ninka iji la yidhaahdo uu leeyahay ilaa manduumadii jawaaratu tawxiidka ibraahim ilaqaani uu soo maro ilaa manduumaadkii caqiidat alcawaamka iyo inaga xayaatu lislaamka ee akhrisan jireen la soo gaaro ama mukhtasarkan samuusiyada iyo khariidada iyo lamidkaa dhammaantoodla masale ay ka sameeyeen ninkii caqaa'idkooda raba inuu ogaado marka walow ay masaa'ilkan ugu yar dheeraadeen laakiin waxaa muhima inay tasawuraan dadku horta oo fahantaan maadaama kitaab kitaab cilmi iyo talab cilmi ay tahay maxay tahay waxa la isku hayo masalada labaada inaad tasawurtaan u baahan waxaa weeye ad fahamtaan maxay ashaaciradu ka qabaan inta aan la gaarin arrintooda uma sax baa mise maaha waxaa la isku qabsaday ilaahay sifaadkiisa subxaana wa tacaala qaybna mutaqadimiintii ashaacirada ay ogolaayaan mutaakhiriintoodu haba diidaane qaybina dadku way ogolaayaan sifaadka min xaysu ljumla duduur ahaan qaybna sifaad oo dhan way diideen waxaa ra'siyo madaxu ah nimankii muctasilada ahaa marna muctasilo marka la leeyahayna dhinacyada qaarkood baa laga eegaa markii jahmiyo la leeyahay way isdhexgalaan wuxuyo iyadana masaa'il gaara laga eegaa mifaatu sifaat bay ahaayeen waxay diideen ilaah in la yidhahdo cilmiguu leeyahay qodruu leeyahay sifatulkaraam buu leeyahay in la yidhaahdo way diideen shubha ay ka carareenna waxay ahayd ilaahi subxaana wa tacaala haddii la yidhahdaa qudriya waxyaabo badan cilmi buu leeyahay iyo sifaat baa ku tacalluqaya daatadiisii haddaba daatada iyo sifadna waa kala laba adu inaad hebel daatada hebela tahay inaad cad tahay ama madoodahay ama dheer tahay ama taaban tahay baa waxaa shubho gashaya kalalabaatiin adiga dheerarkaagu adiga midabkaaguna kalalabaatiin adiga aragaagu iyo maqalkaaguna kalalabaatiin haddii aan nidhaahno daatadii ilaahay waxaan iyadii ahayn baa ku tacalluqadoo ka mid noqdayna waxay noqon ilaahay subxaana wa tacaala waxdaaniyadii iyo kelinimadisiibaa meel looga dhacay oo ilaahay waxbaa ku lamaanaya shirki iyo shariik bay noqon shubhadaasaa madaxooga gashay markaase waxay yidha istaageen qaabkay u cabiri lahaayeen bay waxoogay aragtidooda ku kala duwanaatay nimanka muctasiladaani waa u maday cahdigii cabaasiyiinta maamuulka zamankiisa laga bilaabo saan hore usoo tilmaanay muctasilada mowqifkoodu haddaba wuxuu ahaa kalaamku sideedaba kalaam waxaa la yidhaahdaa wax la maqlay oo la qoray waxa la maqlayna waa xuruuf iyo sawd buu leeyahay oo markii intee lagula hadla aada maqasho dhawaqna waad maqashay fahamkiisana xuruuf buu ka kooban yahay haddii lagu yidhaahdo salli tuko dhawaqna waad maqashay dhawaqii aada maqashayna saad iyo laam buu ka koobnaa si uu xuruufa si uu macno u yeesho mala fahmi kareedeen cuquulta cuquululbashariya ma fahmi karto luqadii nusuusta ku soo degtayna ma lagu fasiri karo waxaan ahayn wax la fahmi karo dad baa lala hadlay nusuus baa ku soo degtay kalaamullaahi baa la yidhi luqadii ay soo degtay iyo dadkan ay ku soo degtay wax inay fahmaan iyo macnay lahayd waa in lagu fasiraa macno ay dadku fahmi karaan oo ay uruxi karaano waxaa looga jeeda garan karaan ilahin badan buu qur-aanka kalaamkiisa ku sheegay wa in axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaamallahi wuu maqlayaa haddii la maqlayana xuruufiyo sabti u yeesho waa qasab marka ilaahay waa kale wakallama allaahu muusaa takliiman muusuu la hadlay mar cibaaro kale lagu cabirayoo tarjiid tarkiisinaysa sawdka iyo dhawaqo waid naadaa rabbuka muusaa buu u dhawaaqay maxayla dhawaaq waxaa la yidhahdaa waxaad maqashay oo sawdkila sowmaa sawdkii ilaahay daatadiisa iyo sifadu waa taalada ko haddaan nidhaahno ilaahay sifaadkiisay ka mid tahay waxaan ilaahay ahayn baan daatadiisii ku tacalluqay baynu niri halkaana waa min ashirki bay ka mid tahay markaa uu masalada ay ka dhalatay la yidhaahdo asmaad iyo sifaatku ma kala laba mise kala laba maaha ilay asmaadiisii alcaliimu alqadiiru alxakiimu ahaa alcasiizu maxaad ahaysaa oo qaar yaga ka midii ay yidhaahdeen asmaana waanu nafinaynaa sababtoo ah ismiga iyo musamuhu ma isku mid baaba masalada ila qaatay ee majalida tabari tafsiirkiisa iyo uu ku leeyahay waa xamaaqaad iyo doqonnimo gadaan yimid waxaa laga hadlay adiga iyo magacaadu ma isku mid baa tihiin mise kalabaadaa tihiin bimacnaa ilaahay daatadiisa iyo asmaadiisu ma isku mid baa mise waa kala low ikhtiyaarka jahmiyada iyo muctasiladiiyo wuxuu ahaa ismiga iyo musamuhu waa kala low saas darteed haddaan magacyo badan samayno tacadudulqudamaa'i fikirka mantiqa ee falaasifadaa ka taa walidaalika qaar badan oo kamida yidhaahdeen imaa asmaana lafteeda aada diidno ama aan ahno waa hal magacoo daatadu leedahayo waa mutaraadif isku wada macno wey caliimun iyo qadiirun iyo casiizun iyo xakiimun iyo samiicun iyo basiirun wax macno ay kala leeyihiin ay xambaarsan yihiin ma jireen waa un magacyo mujaradoo macno lahayn oo samiicu markii maqlayo la dhihi maayo samiicu wey allah wey xakiimu wey allah iyo xakiim waa isku macno alcasiiz iyo alxakiim waa isku macno asamiic iyo albasiir iyo alxakiim waa isku macno wax macno ay xambaarsan tahay ma jirana qaar bayo oo asmaa mujaradoon macnada lahayn wey halkaana qola ay la martay maxay ka cararayaan inay yidhaahdaan ilaahay sifada iyo daatadu waa kala laba hadday kala laba noqdaanan hal mid isaga dhignana tarkiib waxa la yidhahdaa ka dhalan oo ilaahay daatiya asmaadu ka kooban yahay iyo ismi tarkiibba haddaad aragtana waa calaamatu lmakhluuqi weye khaaliqay sifaatu lmakhluuqi wasiinin baa asalka mas'alada ay keentaagnahay iyagoo halkan taagan baa la yidhi kalaamkiisii hadduu sawt iyo xuruuf yeesho fii madhabiku muctasilay kalaamka ilaahay sifaatkiisii ma noqonaya waxay dhaheen maya kalaamku waa min makhluuqaatillaahi suu adiga ilaahay kuu abuuray buu kalaamkiisana u abuuray oo si adiga makhluuqaad u tahay buu makhluuq u yahay saas darteed ilaahayna waa qaaliq kalaamkuna waa makhluuq markii la yidhahdo waxay dhaheen yasmaca kalaamallaahina waa idaafatu tashriifin oo naaqatallaahi wa sufiyahaabay la mid tahay ardullaahi dhulka ilaahay dhulkiisa waa dhulkana waa makhluuqiisi kalaamullaahi qur-aanka saa darteed waa makhluuq xurmadii sifaat khaaliqiya ay lahaayeen muqadasada ahaa ma gaarsiisaan oo xaggee ilaahay ku abuuray baa layidhi marka hadduu kalaamkan makhluuq yahay dadka dhulkaa lagu abuuray ama kor baa lagu abuuray waa la soo dejiya asalkooda waxay yidhahdaan kalaamka ilaahay fii hayrihi buu ku abuuray kayrkaasi xaggee ahaabaa la yidhi qoy iskhilaafeen marka maxay dhahen qolo fulilo xil maxfuudi buu ku abuuray qolona waxay yidhaahdeen fira fii jibriila buu ku abuuray qolo waxay yidhahdeen maya fi lnabiyi waalrasuuli buu ku abuuray kalaamku waa makhluuq waa xaafid gadaal ka yimid ilaahay baa abuuray fii hayrihi cid kaluu ku abuuray oo su-aasha waxaa timad ilaahay makhluuq yahay kalaamka makhluuq iyo u abuuray fii nafsihi buu ku abuuray mise fii hayrihi buu ku abuuray ilzaamaadkii doodii jadalkii mutakalimiintii usuushii munaafiqada in wax walba la dabagalo la tacriifiyo daatadiisi iyo maahiyadiisi iyo kunnigiisa taalama yidhahda halkaasay muctazilo la mareen warkoodiina waa caddaysteen sidaasay burhatan min azamani qowlka mutakalimiintu u ahaa xilliga xasan alashcari oo rabiibnu calimu jubbaayi u ahaa intaan horta halkaa gaarab calimu jubbaar cabduljabaar muctasilada calimu jubbaayi oo muctasilada ra'sigeedii habaa waxaa khilaafay mas'aladan muctasilada iyo jahmiyadii dhinac ka yar maray nin la yidhahda abu hashim jubbaayi oo abu calimu jubbaar maray firqa muctasilada iyo mujahmiyiinta kamidoo bahshamiya la yidhaahdo firqata abi haashim ah oo naxkii looga sameeyey bay la baxeen albahshamiyata albahshamiyatu ama daaifadii abhaashim aljubbaa'i raacsanayd wey ninkaasi nusuustii sifaatka sugaysay uu jiiri waaye wixii dabtigiisii ay ka carareen iyo daa'ifadiisii ka carareen ay ku diideenna waa ku qanacsan yahay wuxuu yidhi wax dhexdhexaadaan dayday oo muxuu yahay sifaat waan diidi waa wala makhluuqa la dhihi maayo laakiin waxaan dhihi wax waxaa jira sifana aan ahayn daatana aan ahayn oo axwaal la yidhaahdo ama xaal xaal la yidhaahdo daa'ifadii abu haashim aljubbaayi markii xaalkii sharxa la yidhi way sharxi kari waayeen waxay la mid noqdeen ninkii isna muctasiladaah ee baaulqabaa'i waalqadar masalatu tafra la yidhi tafradu waxaa weeye ninka tafrada leh carruurnimo ma soo marin isagoo ciqalan baa la arkay ka soo booday inta kale hada qofkani waa weynaaday xubnihiisii way koreen may isagoo booday baa la arkay qafatun arbaan baa loo bixiyey kana axwaala abi haashim abulxasan alashcarina baabulqadar markuu keenayay qalqaf cali cibaad marka laga hadlay masalatu lkasbi oo bayna aljabri iyo wax isku celceliyo uu damcay munaasabadeeda leedahatay na soo marto saddexda afay saddexdii oo murinayeenay mima yuqaalu laa xaqiiqata taxtahu macquulatun tadnu ila adhaaqi afha ila alafhaaqi alkasbu cinda alashcaari walxaalu cinda albahshamiyi watafatu nabani saddexda oo saddex nin baa tiri oo taaifa qata wayna sharxiba maxaad uga jeedaanna way caddayn waayeen war waxaan kana ahayn kana ahayn weeye haye muxuu yahay waxba way taabsin waayeen dadka iyagaa marka nin walba meel ku dhuftay ibn wasiir baa wuxuu difaacaya kasbu ashcariyo fi alcawaasim alqawaasim waa la fahmi karaayo annagu yaanaan fahmin dee dad fahmay baa la helay wey halkaasu waxoogay jidka ahmayn saarica in cawaasim alqawaasimka waa uu ka hadlayay afcaal cibaadka waxaan rabaa inaa idhaahdo marka ah muctasiladii oo sidaa u haysata yaa ibnu kullaab waa meel dhaxda aan jeydee yiri isaguna abu xasan ashcari intuu ku taasooy ashaaciradu imaamkooda ibnu kullaab bay masalada ku raaceen waxay yidhahdeen wax dhexdhexaadaan haynaa waxa nuxurkiisuna qowlkii muctasiladiiyo khalqu qur'aan yahay kow laakiin ereyga iyo cibaaradu ka duwan yahay oo kii sunnada u yahay mararka sunnadii salafkii waxay taagnaayeen kalaamku waa sifa min sifaatin ilaahi kamida daatadiiyo sifaadka ilaahayna bidaatihi wa sifaatihi qadim weeyo xaadis ma aha bidaatihi wa sifaatihi ilaasaataa daatanaan sifa lahaynna maba loo isbaatin karaba waana tan soo marro haddaad sifaadkii doo ka kicisaan alqowlu fi sifaati kaalqowli fi daati baa la dhihi kii sifaadka qaaroo baatayna alqowlu fi bacdi sifaati kaalqowli fi bacdi masalada waa soo marnay halka iyadoo la kala taagan yahay waa dagaal badan dhacay oo culimo badan la laayay oo masalatlkalaam la isku haysto daamuctu nimankan kulaabiyada iyo ashcariyadu manhaj wasataan qaadanaynaaoo sifaatkii qayb bay diideen ifaatkaas la yidhaahda ifaatficli sifaat lficli alikhtiyaariya ilaahay doonitaankiisa iyo mashiicadiisa ku xidhan bay diideen ifo kasta oo sifaatka ilaahay kamid oo macnaheedu yahay ilaahay wuu sameeyaa markuu doonuuna sameeyaa bay diideen waxay u bixiyeen eray kutubtooda sifaatkaiyo caqaadda ku arkaysaano mashii'a haddii lagu xiro ilaahay masalatu lmajiid wa jaaa rabbuka xadiiu nusuul iyo wixii la istiwihii kalaamkii waxyaabihii mashiicada ilaahay markuu doonuu sameeyaa ahay oo dhan ba waxay yidhaahdeen haddii la yidhaahdaa markuu doonuu sameeyaa xawaadis bay noqon makhluuqaada xawaadis makhluuqaada hadday noqoto daatada sifo looga dhigay ilaahayna masalatu xuduuri xawaadis ereg ay isticmaalaan wey xawaadis makhluuqaada daatadii ilaahay ay qaadatay ma yeelay leedahay walidaalika sifatu nusuul almajii ityaan hadii la yihahdo istiwa hadii la yihahdo kalaam hadii la yihahdo calaa usuulin kudaariya wal ashcariya waa in la diido masaladii dagaalku intaa hortood ka dhacay ee intaa la isugu soo baaba'ay salafka ku jimaaceen dadka qur-aanka waa makhluuq yiri inay gaala yihiin xataa hadduu tukado mimbarka taagan yahay inuu gaal yahay oo lagu daba tukan karin oo wuxuu gowracaa la cuni karin lagu soo ijmaacay xaggee laga maraa wax dhexdhexaada aan daydaynayna ka fiican sifatulkalaam waan ogol lahay laakiin si ka duwan sida muctasilada iyo madhabkii salafka labadaba ka duwan oo dhexdhexaada asaase waa labadan idin maqashiin doonaaye marka la dhiraandhiriyo waa madhabkii muctasilada oo mara karo loo xiray wey sadade bufaasi wuxuu leeyahay haddii ilaahay laga yaabo oo dhalay iyo xeeladaysiiyo caamada iyo cawaamta kacarabkooda aan lahayn annaga madaka muctasiladaan qabnaa alfaadooda welimaan ragaan raasihan alfaadooda in caawa diisu guulin way hadalkaa doorbay ashaacirada meelaha doorbay ka kiciyaan baa leeyahy kibaarul ashaacira aqwaashoodii maan binusuusiha iyo maraajiceeda caawa idinsiin hadday doob ka qabaan inay sidaa yihiin caqidadooda waxaa weeye marka kalaamka ilaahay aan sugayno waa kalaam sifatu daat ahoo qadiima ah ilaahay markuu doono ma hadlo walidaalika nin ahimadii ka mida iyo baaqilaaniba waraaq isu qoray baaqilaaniba subxaana man tanazaha can xuliili xawaadisi weye ereyga horfurashada ah xuluulu xawaadis yatakalamu idaa shaaa buu diidaya kii ninkii usoo jawaabayana wuxuu yihi subxaana man yatakalamu idaa shaaa mataa shaaa idaa shaaa mataa shaaa wey waxaa la isku haysta marka waxay yidhahdeen ilaahay sifatulkalaamka aanu qiraynay waa sifa daatiya oo qadiima koo sida sifatu lcilmi iyo sifatu lxayaati iyo sifatu lqudrati ay qadiimo u tahay baan u qaleynaa waa sifatu macnaa ee sifo ilaahay iraadadiisa iyo mashii'adiisa ma aha inuu markuu doona hadlayo cidduu doonaha la hadlaya yeelin maxaa la yidhi sifa qadiimada noo sharxa maxay dhaheen waa kalaam nafsaani ama alkalaamu nafsi usuulu fiqigii waxay ku qoreen almru wanahyi markay ka hadlayaan almru nafsi wanahyu nafsi waxaan idin maxalayihin maxaad uga jeedaan sii sheega waxay dhahen horta xaraf la qoro ma leh kalaamka ilaahay kow sawt la maqlana ma leh kalaamka ilaahay mana la qori karo mana la maqli karo oo intee laguu qorana arki maysid intee laguu sheegana maqli maysid kalaam ilaahay maqalkan la maqlayo ee xuruufta iyo sawd kale iyo xuruuftan la qorayo waa cibaara can kalaamillaahi kalaamka ilaahay macnihiisa bay xambaarsantahay isagii ma aha hadalka ilaahay ma ahane macnihii bay xambaarsan tahay hay kalaamu nafsi waxaan uga jeednaa bay yidhaahdeen markaad rabto waxinaad samayso amaad hadasho marka hore hadalka naftaadaad isku yartoosisaa saad u dheerahayd sow ma aha haa ilaahay kalaamkiisu waa isku toosintaasay dheheen ku dhawaqay ma aha kalaamu nafsi wayay yidhahdeen markaas waxay dhahdeen qowlkii mutakalimiinta qaacidadoodi wujuudaadka afarta ahaa bay u qaybiyeenoo beydka labaad yuktabu fi lawxi wa bilisaani yuqra kama yuxfaru biladaani masalada ku tilmaamayaan waxani waa jiraa afar macnay noqon kartaa yidhahdeen waa jiraa maskax ahaan buu u jiraayoo madaxaad ku haysaa jiritaankiisa waa jiritaan laakiin waa majaajka dheer xaqiiqa ma aha kii runtaha ma aha in la qoro oo xuruuf u yeeshana waa jiritaan in lagu dhawaaqoo sawt u yeeshana waa jiritaan saddexdaa waa majaaj in uu canwa calooshaada ku jiro oo aada isku tootoosisay oo lana qorin laguna hadlinna waamay waa macnaha dhabta ee kalaamka ilaahay markaasaa waxaa la yidhi haddaba aan war idin weydiine hadalkii muuse uu maqlay ee naadaa rabbuka muusa la yidhi iyo qur-aankan la leeyahay xataa yasmaca kalaamallaahi ee la maqlayo xuruufta yaale maxay tahay kalaamka ilaahay maa xuruuf ma aha haddaad dhahdeen sawtna male xuruufna male haddaad tidhaahdeen kan muxuu ahaa baa la yidhi qur-aankan xuruuf buu leeyahay alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin xuruufta meesha taalan yaa iskale su-aashaasay kaga jawaabeen dadka haysta fatxu raxmaanka shihaad ramli uu leeyahay markuu meeshaa sharxayo dhagaysta masaladaa markuu sharxayo waxaan filayaa dadka ila socda booska toddobaatan iyo koobaad halka aayaduhu qur'aanan carabiya iyo bilisaanin carabiyin inahu la dikrun iyo inaan xasanin la xaafiduun halkaa qaybta ugu dambaysa qaybtaas oo fiiri qaybtaa faqradaa dhan buu wuxuu kaga hadlayaa madhabka muctasilada uu yahay ilaahay kalaamkiisu huwa almuntaqimu min alxuruufi alxaadidaati ay annahu muujidun lilkalaami fi lgayri ilahay alkiisu meel kaluu ku abuuray kamaa awjadahu fi shajarati limuusa hadalkii muuse uu maqla hadal ilaahay geebay ku abuuray buu ahaa dhegeysaada xukuya marka wa ahlu lxaqi yaquuluuna bimaa qaalat bihi lmuctasila ahlulxaqigaa shaacirada ahaa intaa muctasiladu tiri bay qabaan intaasaan qabnaabida annaga isku mid baana keligii maaha aliiji fi lmawaaqif safxada laba boqol sagaashan iyo afar buu sharxayaa kalaamka ilaahay ilatu kalaamka ilaahay aswaatun wa xuruufun yakhluquha allahu fii gayrihi waa awaq iyo xuruuf ilaahay meel kale ku dhex abuuray koo kan lawxi lmaxfuudi aw jibriila aw ilnabiya saddex mid baa lagu abuuray ruuxa ajiisun waa makhluuq wahaadaa laa nunkiruhu annagoo shaaciraan tan maba diidaninba wahaadaa laa nunkiruhu arinta anagu maba diidanin buu leeyahay waa iji fi lmuwaaqif laba boqol sagaashan iyo afar الصحن الترتازاني شرح العقائد صفحة تغاشن آخر تغاشن يشان اسمه سيده وكلو حوله يحي فإن قيل مركو صوت تقريري إني مثل كان معتزلة قوان حدينا لقول هذا كان لو كان كلام الله تعالى حقيقة في المعنى القديم معناها النفس هدو مع كلام في الله أبطاية كو مجازا في النظم المؤلف نظم امتحان آياتك يصور كاه ay majaaz tahay la saxa nafyuhu canhu ilaahay kalaamkiisi ma aha la dhaho bian yuqaala laysa nadmu lmunazlu lmucjizu almufasalu ila suwari walaayaati kalaam ullahi waxaa asaxaysa waa majaaz haddaad tihahdaan calaa qaacidati ahli luga almajaazu yasixu nafyuhu maba jira waa la dhihi karaa oo ninkii doqonka ahaa waa dameer markaad tihaha dameer ma aha waa lagu dhihi karaa sidoo kale lafdigan iyo aayaadkan iyo suwarkani waa majaaz haddaad dhahdeen kalaamka ilaahay ma aha waa la dhihi karaa calaa qaacidati lmajaaz haddii la yidhaahdabu walijmaacu calaa khilaafi inaan la nafyin karinna waa ijmaac qulnaa waxaan leenahay ataxqiiqu sida dhabta ee runta ee biyo kama dhibcaanka anna kalaam allaahi ismun mushtarakun kalaamka ilahi waa magac ka dhexeeya bayna alkalaami annafsiyi القديم وبين اللفظي الحادث نفسك قديمك يا لفظك المخلوق با كلام الله اللي اسكو دها وكلام الله اللي اسكو دها المؤلف من الصور كحادث كمخلوق واك المؤلف من الصور والآيات مركز وحيري كلام الله المحلي ومعنى الإضافة إلهي مركز الله تيرين ينا أنه مخلوق لله هذا كلام مشتعد التفتازاني في شرح العقائد 94 95 مركاتان لنا مذهب كي معتزلة القبطان يغاب عدين وهذا لا ننكره وأهل الحق يقولون بما قال به المعتزلة أنه مخلوق لله وألفاظه صدر نبو الراجي وحير إلهي هدي اللغي يعبو oon caamadana laga cabsanin dadku ama aynugu kacaana la dhihin beenna laga cararo annagii muctasiladu waxba ma kalinin kalaamka ilahi makhluuq wey saa darteed waxaa lagu dhihi erayo ah cibaaratun can kalaami illaahi walidaalika fii qasiidati lburda maxamed ibni saciid ilbuusiri markuu leeyahay aayaatu xaqin min araxmaani muxdathatun qadiimatun sifatu lmawsuufi bilqadami nafsu lmadhab buu tilmaamayaayo kalaamka nafsiga culimadii soomaaliyeed baa qaar la weydiiyey kalaam nafsi ah soomaaliya loogu bedela markaasuu wuxuu yidhi waa nuunu kalaamka ilaahay waa nuunu aan lana maqlin lana aan akrin nuunu maxay tahay xadiiu nafsiga isla sheekaysiga wey kalaam nafsiga waxaa loogu tiiriyey marar badan adoon waxna qorin aan hadlina soo naftaada qalbigaaga islama haasawdin kalaamka ilaahay waa islahaasaw bay yidhaahdeen laakiin erayadan qoran iyo waxaan la maqlay kalaamkii ilaahay ma aha laysa bixarfin walaa sawtin soo xayaata islaamku ma qoreen markaan dugsiga qur-aanka dhigan jirnay waxoogay qasiidadii ashcariyada ahaydeen qaadi jirnay maqribkeeda annagu markii xaabada lasoo guro nal ma jirin baadiyahe markii ardaday waa lasoo xaadiro laleeyahay maxaan qaadi jirnay كلام قديم هي تنزه قولي فعلي حروفي واكله وكطهريه كلام بيش بمعنى حروف تن هي آيات كان كويا لمصحف كلام كلاهي معها أما الله المحبوب كلاهي كو أبوري ومخلوق أما النبي كو أبوري أما جبريل كو أبوري حتى نغفت لكن إنا أشعري النقض مركان شيء أيوه عبارة عن كلام الله المنزل وي عبارة عن كلام الله ما هو ومعنه كلام كله يحبار سنته walihaada baa ilaahay loogu tiiriyey idaafada loo tiiriyey sida sacd altazani uu leeyahay iyo shihaab ramli iyo ibn iji iyo idaafatu makhluuqin likhaaliqihi wey marka meesha madhabkii muctasilada baa yaalle wax kale ma yaalo waxyaabihii dood axmartay waxaa ka mid ahayd shihaab ramlina kitaabka hadda kitaabka raxmaanka tahay uu qiray fii nadmi lugati alcarab kowdih iyo cuquulu lbashar inaynan fahmi karin kalaam nafsaaniya waxa la yidhahdo kalaam waxaa la yidhaahdaa hadal la maqlo oo macnihiisana la fahmaa la yidhaahdaa daahirka qur-aanku kalaamullaahi marka la yidhaahdana in lafdigan iyo xuruuftan iyo alfaadan iyo ay kalaamka ilaahay yihiin bay tilmaamaysaa ilaahay masaladani waa masalo asal kale leh maadaama masalatulkalaam oo dhib badan ku jiro asalkaana aan idin tilmaamo masalatan waa masalo falsafadii griiga ka soo jeeda wey say kaga soo jeedaa markay ka hadlayaan khalqiga iyo khaaliqa iyagu khaaliqa ilaah ma yihaahdaane alcila aluulaa iyo alcaqlu alawal iyo ay yidhaahdaan sidee buu u soo tasalsulay in caqli alawal maamulkii uu dunidan maamulayay alcaqlu ahaani ama akawaakibu tisca ay kala wareegaan baabu fayd ilaahi wax la yidhahdaa jira wuu ku soo duxay oo qalbigiisuu kubaa ku sharxamay waana masalada kashfiga iyo waa la ii kashfiyey iyo alfuyuudaat arabaaniya iyo faydka iyo tasawufku ay ka qaateen wey alcaqlu lfayaad iyo faydu lcaqli baa ku soo duxay baa masaladan taahiir ku laho ilaahay baa macnihii fayd ku sameeyey oo qalbiga jibriil ku sharxay jibriil hadaan ka soo qaadana tusaale in lagu abuuray baa lagu sharxay isagaa erayadan kalaamka ilaahay weeye laleeyahay cabiray mas'aladaasuu tilmaamaya muhimmadu mas'alada waxaa looga jeeday inaad fahamtaan weeye hadda inay baatil tahay kama hadlaynin iyo inay xaq tahay toona wuxuu yidhi kalaamu ilaahay kalaamkiisu ka wasfihi sifaadkiisi iyo tilmaamihiisuu la mid yahay alqadiimi ee qadiimka ah ee cilmigii iyo qudradii iyo kaleetuu la mid yahay markuu saa yidhi haddii la yidhaahda buu leeyahay nabi muuse waid naadaa rabbuka muusaa baa loo dhawaaqay la yidhi wuxuu maqlay muxuu ahaa ma kalaam rabbi uu hadda la hadlay buu ahaa wuxuu leeyahay maya lam yuxdis ilaahay ma socosbooraysiinin oo baktigaa lama hadlin almasmuuca wixii la maqlay lilkeliimi keliimkii muuse ahaa ilaahay markaa lama hadline kalaam qadiimkee nafsaaniga ahaa oo meel kale lagu abuuray baa xuruuftiisiiyo dhawaqiisii cid kale u soo guurisay oo fi shajarati loogu abuuray min ashajarati ayaa muusa muusa uga maqlay ee ilaahay laa yatakalamu idaa shaaa markuu doona ilaahay ma hadlo ma dhihi kartaa ilaahay cilmigiisa yaclamu mataa shaaa markuu doonu ogaan karaa oo markuu doonana jaahil buu ka noqon karaaba hadalku xambaartay ogow yaclamu mataa shaaa lama dhihi karo wayaqdiru mataa shaaa qudradiisu mashiiadiisa kuma xirna qudradiisu waa sifa daa'ima lidaati laakiin kalaamku waa sifo ilahi subxaana watacaala xilligu doonu hadlaa xilli aan dhihi karna xilligaa ma hadlo ama ma hadlayni ma jiro halkana warka laguu sheegaya waxaa weeye ilaahay maba hadlaba hadal la maqlo ama la qoro kalaamkiisuna waa qadiimo biqidami daatihi kalcilmi kalaamuhu kalaamkiisu ka wasfihi sifaadkiisuu la mid yahay alqadiimi oo hore lam yuxdis uma soo cusboonaysiinin almasmuuca hadalkiiyo dhawaqii la maqlay lilkariimi kariimkii muuse ahaa oo wakalama allaahu muusa takliiman iyo waid naadaa rabbuka muusa shajarada hadalkii qadiimkay ilaahay cibaarada lagu abuuray fi shajarati bay shajaradu erayadiiyo dhawaqiiyo cibaaraadkii samaysay taasa maqlayoo alfaadan xaadidadee makhluuqadee uu maqlay macnihii kalaamka ilaahay ee shajarada lagu abuuray bay xambaarsanayd laakiin hadal ilaahay toos ula hadlay oo markaa yaa muusa uu ku yidhi ma aha ma jiro o kalaamka ilaahay kaasi waa wujuudkiisa xaqiiqiga ahoo nafsaani wey nuunu iyo xadiiu nafsi islahaasa wey waxaan qorana muxuu yahay ee alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin la akrinayo ee xufaaddu ay madaxooda ku xafidayaan suuradaha qur-aanka iyo ajsaadiisa maxay tahay yuktabu fi lawxi waa lagu qoraa laakiin majaazan oo xuruuftan qoran waa kalaamka ilaahay min baabi ilmajaaz wey wa bilisaanina yuqra'u waa lagu akriyaa aqriska la aqriyaya alfaaduna waa min baabi ilmajaaz qur-aanka marka lagu magacaabo kamaa yuxfadu sida loogu xifdiye biladhaani maskaxdana waxa la xifdisan yahayna kollaba xuruuf iyo aswaad buu yeelane isna waa majaaz leh afarta majaazaadka ee uu tilmaamayo waa kuwa ay kuwo badano iyaga ka mid ihi ay kuleeyihiin wamaa lahu wujuudu khaarijin wujid dihnan walafdan wa kitaabatan tarid dihnan maskaxda lagu qabto wa lafdan carabkoo lagaga dhawaaqo wa kitaabatan oo taridu soo aroortoo la qoro saddexdaa jiritaan baa jira wadilwujuudaatu majaazaatu majaazun maa cadaa intan oo dhan waa wada majaaz waxaan ahayn wujuudahu aladii likhaarijin badaa wujuudka nafsiga ee kalaamka xadiiu nafsiga waxaan ahayn baa maanta qaabilsan intaasi waa warka nuxurkiisa hadda laguu sheegay taasina waa madhabkii ashcariyada iyo muctasiladu waxba ma kala duwana waa un sheeko khadiica iyo khiyaano iyo musuq maasuq wey taasuuna ictiraafay ninka fakhridiin iraazi oo kibaartoodii ka mid a si fiican buu isagu ictiraafay iji iyo taftazani iyo ragga lamidka shihaab iramli iyana way qireen arrintaa ay wada qireen arrin baaila wey oo qur-aanka musxafka ku qoranay kalaamkii ilaahay oo dhaba ma aha macnihiisi wuu xambaarsan yahay alfaad makhluuqa a weeye masalada masalo khatiir oo dhib badan wey waxaa wax badan looga gaabsadaa iyagu tansiihi bay u jeedaan ilaahay naqaa'isan ay ka fogeeyaan laakiin maquulada iyo caqiidadu bidaatiha kufrun mukhrijun min almillati wey waa kufri diinta looga baxo waana biijmaaci salafi oo kalaamka ilaahay in allaha lam yukalim muusa takliima way lam yuxdis ilmasmuuca lilkalaami hadalkii khaalid bni cabdilaahi alqisri jacd bni dirham uu gowracay ugu wadaxiyaystay wey nafsu lcaqiida hadalkii wey laakiin shaati kalaa loo xiray masalada kadib iyaga iyo muctasilada fagaarayow badan baa loo caqilay fagaarayow badan baa loo guntay oo yidhaahdeen intum majaaniin ashaaciray waad waalan tihiin kalaam baa la sheegay lamana maqlo lamana qoro kalaam muxuu ka yahay bal caqliga sheegay iyo luqadda laga fahmayna taabsiye marka waa waxyaabaha wasaawista shaydaanku ikhtiraacaatkuu dadka u qurxiyey weye warka nuxurkiisu ilahi subxaana wa tacaala sifatulkalaam buu leeyahay markii uu doonana wuu hadlaa cidduu doonana wuu la hadlaa mashiiadiisa iyo iraadadiisana wax xajrin karoo ku xakamayn kara ma jiro ilahi subana watacaala cidduu doona inuu hadlo iyo markuu doono uu hadlana nusuusta kitaabka iyo sunnadu maxadu tawaatur aad bay u dhaaftay walidaalika cumadu mualafaad iyo kutub gaar ay leeyihiine waxay noqotay qur-aanka haddaan kusoo noqona haddaan nidhaana alfaadan waa makhluuqa waayo cidda alfaadan abuurataye alfaadani waa alfaad damaa'ir daata u noqonaysa wey waayo cidda aan allah ahayn ee muuse ku tiri innii ana allaahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii aniga allah baan ahay allahaan ani ahaynna ma jiro icaabud alfaadan iyo sawdkan cidda samaysatay ee hadalkeeda la maqlayo waayo ee dhihi karta innii ana allaahu haddii la idhahda jibriille ma jibriil baa yidhi innii ana allaahu soo kufri ma aha halaa takfiiru jibriil ayib nabi muuse wuu aqbalay nebi maxamedna waa rumeeyey ilaahay keyrkii oo ilaahnimo sheegtay bay aqbaleen ay rumeeyeen way hadalkan macnihiisu ambiyadiina shirki iyo kufri bay ku dhaceen way hadalkan macnihiisu masaladan waxa looga dagaalamaya masale sahlan ma aha macnaheedu makhluuq ilaahay baa yidhi innii ana allaahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii waaqimi salaata lidikri saasuu yidhi anigaa allah ku ah muusow muusena waa aqbalay makhluuq baa la hadlayo bicibaaraad makhluuquu kula hadlayo damaa'irtii iyo idaafaadkii isagaa isu tiiriyayo allahaagii baan ahay ilaah kalena maliidaan iyo caabud baa muuse lagu yidhi yaa ku yidhi geed baa ku tiri geedda mushrika miyaa mise waa mu'mina ilahayna wuxuu yidhi wain min shayin ilaa yusabixu bixamdi ayib nabi muusaa rumaystay nabi muuse ilaahay keyrkiibaa ku yidhi anigaa ilaahaagii ah ilaahan ani ahaydna ma jiray caabud isna wuu aqbalay maa xukmu oo maxaa kuwa geedahay asnaamta caabudaya loo haysta iyagana haddii abad meeshan macnaheedu qur-aanku waa makhluuq aada qirteen in muuse makhluuq ilaahnimo sheegtay u aqbalay kasoo tagnay maxaameda waxya lagu soo dejiyey soo qur-aankan sidaa isagoo intuu aqbalay diin ahaan inoma soo gaarsiin nebi maxamedna xukun marka oo nebi maxamed haddaad ku xukunto makhluuq anaa ilaahay yiri buu qiray ma macnaa lain ashragta layaxbatanna camalaku ilaahay keliya caabuda xagee ka timid qul wallahu axadun iyo makhluuq laga aqbalay innii ana allaahu laa ilaaha ilaa ana isma waafaqi karaan hadalkanna laasimka macnihiisu waxaa weeye in xataa ambiyadii rusushii la takfiiriyo wey ilaah keyrkii bay rumaysnaayeen la dhaho kadib waxaa ka laasimi ummadii oo dhan inay gaalo tahay sababtoo inteennan oo dhan qur-aanka waa rumaysanahay soo maha yaan raacsantahin nebi maxamed soo maha nebi maxamed diinta haddii laga saaro adi diintada haysataa marka diin kalama haysaa mise tii laga diisa haystaa ummadii oo dhan waa gaalaa ka laasimaysa masle waxay culimmadu u dhammaadeen erag badan qoorta looga jaray wax sahlan maaha khalqibaa ku dhawaaqi kara sidaas oo kaleeto alfaada qur-aankee haddaba rabbi uu addoommadiisa kula hadlayo addoon ilaahay baa yiri baa lagu yidhi yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim yaa cibaadii addoommahaygiiyow ereyga yaa leh makhluuq baa iska leh yaa ku dhawaaqay makhluuq ereygan lafdigiisana waa laftiisana waa makhluuq oo makhluuq ileh yaa cibaadii anaan aqbalayo yaan addoono horta anugu inaan makhluuqa addoon u ahay baan madmuunka hadaa qiray ninkii sidaa yidhaahda sidaana ha lagu rumeeyo yidhaahda ma shirki buu ugu yeehay dadka mise tawxiid buu ugu yeehay ogow haddaan macnihiis haddaan nidhaana qur-aankii baa shirka dadka ugu yeelay weeye warka si kale sii wado yaa cibaadiye xagee ku taallaa qur-aanki qur-aankii rubeela yidhi qur-aanu yadcuu ila shirki wey waxa weeye waxaa laga cararaya culimmadu ka dagaalamayaane dadka loo tagfiirinayo marka waxaan u malaynayaa culimmada markaan nidhaano way ku ijmaaceen calaa kufri daa'ifati iyo qowlkaa kufri inuu yahay macnahan markaad fahantaa waad garaysan kartaa waad fahmi kartaa salatu khalqi qur'aan maxaa intaasoo kitaab loo qoray intaasoo culamaa loogu laayey intaasoo dagaala u dhammaaday intaasoo dawaa'ifa loogu tagfiiriyey macnaheeda waad sawaran kartaa qur-aanka kulluhu wuxuu noqon natiijadiisu waa alfaad makhluuq aho makhluuq baa ku dhawaaqay dacaa ilaa cibaadatihi dacwa ila shirki walkufri weeye diinta dhanba ambiyaduna sidaasay ku wada qaateen dacwo ila shirki bay wada qaateen saasay khulaasada natiijadu soo bixi warka ashcariyadana nuxurkiisu wa ahlulxaqa yaquuluuna bimaa qaalat bihi lmuctasilatu wey warkaa muctasiladaan qabnaa wey wa haadaa laa nunkiruhu maba diidanin wey uu ii jilayahay waa sacdi taftazani tuu leeyahay walidaafatu macnaa annahu makhluuqu lilaahi marka qadiyadu waxa looga dagaalamay ama innaga warkeedu intaa inoogu dheeraaday alfaada erayada mualifku macnaha baailka ee faasidka ee kufriga ah bay xambaarsan yihiin laakiin culimmada rag badan oo ka mida maadaama maqsuudkoodu shubah madaxooda galay ilaahay cayb iyo naqaa'is ka ilaaliya ay ahaayeen qowlkana waa la xukumay iyo caqiidada iyagana waa loo cudurdaaray oo hadday tasawuran lahaayeen hadalkooda macnihiisa oo si fahmi lahaayeen mayna yidhahdeen warkaas nin cimrigiisiiba diinta khidmadeediiyo adeegeedii difaaceeda ku dhammaystay baa waxani u hoosgalay oo u dhuntay wixii u dhuntayna laga aamusi maayo ninkana la qadarin loo dayn maayo isagiina lagu fogaan maayo o lagu talax tegi maayo oo waxaa la dhihi kara zallat lfaadil qof qiimo badan baa sibqan kara sibqashadiina waa laga hadliyo waa baail baa la dhihi isagana xurmadiisii iyo qadarintiisii waa loo ilaalina waa loo tixgelin walidaalika markuu alxaafiظ الdahabi fi miisan ااctidaal buu tarjamo wuxuu u sameeyey fkhrudin الraazi maxamed ibn cumar markaasuu erey koobano wuxuu yihi walahu tashkiikaatun i fii usuulin min caadaa'im اdiini diinta usuusheeda waaweyn qayb ka mida buu shaki ka qabay shakina geliyey inay saa u jirtay in kale wallaahu yusaamixuhu ereygaa waxaa faahfaahiyey intay rag hadhadleen ay dahabi qabsadeen oo ay ku fogaadeen ninka yidhaahdeen alxaafid ibn lwasiir bilcawaasim walqawaasim wuxuu yidhi ereygan dahabi rag bikayri xaqin ay ku qabsadeen baan idin tusi wuxuu soo guuriyey qayb ka mida masaa'ilka usuusha ee raazi uu tashkiika geliyey buu alfaadii erayaduu raazi yiri iyo kutubtiisuu ku yiri buu keenay dahabi tanuu soo soo ururiyey buu lahaayo uu soo duuduubay laakiin haddana wuxuu yidhi cilmigii iyo khidmadii diinta barakadeedii aakhiru cumrihii way haleeshay waxaana uu ka toobad keenayo isagoo aada uga shallaysan oo kitaabka sunanka iyo masaaxiibtu laabtiisa saaran yihiin buu geeriyooday dardaaranna uu ka tegey dardaarani weliba qasaaidna uu ka tegey wixii uu kaga noqonayo weliba war waxaa annagaa ku lugooneen yaan lagu lugoyn waxayaa lagu lugun annagaa ku baaba'nay oo cumriga ayagay ku luminay oo baail iyo fasaad mooye wax kale aan kala kulmine hadday dadku tajribeeyaan mila tajribatii intaan cilmul kalaam iyo falsafadan dhexgalay haddii la dhexgalo la carafuu mila macrifatii saan salkeeda u ogaaday baailnimadeeday soo ogaan lahayeen iyagana laakiin goormaad ogaanad halkaa gaari goor aadna dhammaatay cumrigaaga baaba'aysooma marka waxaan uga jeedaa maqaamkiisiina waa loo qadariyaa weli culimmada muslimiintu ka mid yahay laakiin haddana waxaan lagama aamusi karo masaladaasi waa masalo muhimu hadda iyada maqaamkeedii ta'siirinteeda ma joogo laakiin waxaan uga jeedaa ninkani culimmada ee khidmada badan sameeyey kitaabkiisa qiimihiisa arki doontaan waa zallatu faadilin wey nin qiimo badan oo akhyaar ahaa sibqasho iyo daa'ifaha ka dhacday weeye madhabkana ma saamixi karno oo madab natiijadiisu ay sidaa tahay ma la dayn karo laakiin yaan lagu talax tegin hebel waa ashcari inta la yidhaahdo yaan lagu fogaaninoo takfiir bilawaasim yaan la samaynin oan markaan saa idin leeyahay ashaaciradu waa gaala idinma dhihin laakiin madhabkan iyo caqiidadani kufri wey iyaga laakiin intooda badan rag calaamahoo khayr badan oo cudurdaar le bay ahaayeen ama way ku badnaayeen rag saas oo kaleeta waha minhum waxaa ka mida sheekheena ibn raslaan raximah llahu tacaala ama ninka shaarixia hadda tilmaamaye ashihaab ramlia min kibaari fuqahaai wa kibaari culamaai walaimati buu ahaa laakiin ilaahay ba subxaanau wa tacaala kitaabkiisii iyo sunada nabigiisunbaa macsuuma arsala rusulahu bimucjizaatin lilkhalqi baahiraatin masalan irsaalu rusul iyo in la rumeeyo iyo mucjizaad ilaahay uu ku xoogeeyey buu kaga hadlay labada masale miduu soo celin doonaa masalatu lmucjiza oo aakarka insha allah haddaan gaarnaa cashirkeenna ayuu ku dhihi doonaa walwliyaa dawu karaa martin ruter halkaasuu qeyb ka mida ku tilmaami doonaa oo la xiriirta laakiin masaladan waa laba masalo arsala rusulahu wuu soo diray ilaahay ilahay rasuul inuu soo diray in badan buu qur-aanka inoogu sheegay rusula mubashiriina wamundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatu bacda arusul ummad kalena ilaahay mas kasta ilaahay nabigu u soo dirayo waa ka yidhi walikulli qowmin haad qolo kastaba mid hanuuniyo hanuunka ugu yeeraa loogu soo diray walaqad bacadnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu llaha wajtanibu aaguut ilaahay ummad kastaba saas darteed nabigu ugu soo diray xujadii iyo risaaladii rabbigii ay ku caabudi lahaayeen xambaarsan masalada macnaheedu waxay tahay ama ay ka dhigan tahay rabbi subxaana wa tacaala khalqiga ma qadarin fii hada alkowni inay wada arkaan oo ay la wada hadlaan waxaana addoommada lagu addoonsaday inay dali amarkiisana qaataan radihiisa iyo raalligelintiisana raadiyaan oy caabudaan haddaba waxaa laasim noqotay in la tuso loo furo ariiqo ay ku ogaadaan waxa rabbi raalli ka yahay iyo wuxuu ku caro ka caroonayo ariiqada keliya rabbi uu furayna ee la taaban karo ee la raaci karo dadkana lagu waajibiyey inay raacaan waa ariiqada rususha uu soo diray ariiq kaloo ilaahay lagu caabudo ma laha walidaalika macnaha kelimada tawxiidka baa waxay ka mid tahay ilaahay subxaana wa tacaala in loo ogolaado adduunkan iyo maamulkiisa iyo afcaasha aadamaha cibaadaadkeeda isagoo inuu mudan yahay iyo inaan lagu caabudin wax aanu isagu jidaynin oo calaa lisaani rasulihi kusoo dirin saa darteed rusushu waxay xambaarsaaneen an icbudu llaaha wajtanibu aaguut isagoo ilahi subxana wa tacaala xujadiisa inuu ku ogo hadhowna nalooma sheegin aan la dhihinna rususha waa loo soo diray rususha haddii lasoo diray waxaa jirta waxyaaba xoogeynaya oo caddaynaya in rasuul ilaahi yahay nin walba rasuul waa sheegan karaa qof walbana nabi baan ahay waan dhihi karaa marka arsala rusulahu wuxuu usoo soo diray bimucjizaatin buu la soo diray daahiratin daahir oo muuqata lilkhalqi khalqiga baahiraatin oo indhasaraxaadiyo indhahoodu markay qabtaan ay meel ay ka maraan waayaan oo xujo ku oga noqota wax badan uma baahna inaan wakti kusii bixino badan laakiin mas'aladan ashaacirada iyo mualifku fii aslihaana waa usuusha ay ka waafaqsan yihiin ahlu sunnaha in la isbaatiyo mucjizaadka ambiyada laakiin tafsiilkeeda marka la galo madhabka ahlu sunna waxa ay qabaan ee saxda ah iyo madhabka ashaaciradu waa kala fog yahay oo mucjizaadka ambiyada waxay yidhaahdeen waa shay amrun khaaliqun lilcaadati wax caadada bini aadamka ka baxsan weeye maqruunan bitaxaddi intaa keliya way yidhahdeen mucjizadu waa wax bini aadamku aynan kari karin oo rasuul baan ahayna ay ku lamaan tahay intaa keliya weeye yidhahdeen ayib haddaba qadiyadda waxyaabaha khawaariqulcaadaadka ee bini aadamku aan caadada ah caadi ahayni qaabo badan bay u dhacaan karaamaatu awliyaa khawaariqulcaadaa dhaca waxaa dhaca sixir iyo shacwadaa dhacda iyo faalalow iyo kaahin khawaariqulcaadaada dhaca waxay yidhaahdeen maxaa waxaa la isweydiiyey maxaa kala farqinaya mucjizadii waa khaariqulcaada ko karaamadiina waa khaariqulcaada waa laba sixirkii iyo shacwadadii iyo kahanadiina waa khaariqulcaada saddex khaariqulcaado weeye nabi waxay yidhaahdeen marka halkay mushkiladu ka timid nabi xujo iyo daliil caddaynaya inuu nebi yahay oon mucjizo ahayn ma jiro xujadii ambiyada caddaynaysa risaaladooda inay nabi ilaahay soo diran yihiin mucjizaad bay ku soo ururiyeen ko markay ku soo ururiyeen mucjizadiina waxay ku soo keebeen khawaariqulcaadaad waxay yidhaahdeen keliya maxaa kala farqinaya karaamadii iyo sixirkii iyo shacwadadii iyo mucjizadii nabiga waxay dhaheen taxadiga maxaa la yidhi taxadiga fasira waa inuu ku dara nabi baan ahay bay yidhaahdeen min gayri mucaarada wax ka hor yimaadana la waayo nabi baan ahay sheegashadeedu saaxirku waa ku dari karaa sawma waxaa la yidhi saaxirkii hadduu nabi baan ahay yidhaahdo nabi baan ahay hadduu yidhaahdo khaariqulcaadana keeno dadkii la joogayna cid jac dhahdoo mucaarida la waayo waa nabi soo ma aha calaa usuuli ashaacirati nacamha waa nabi haddii ninkii saaxirka ahaa iyo tacriifkii rasuulka mucjizadiisa waa uu og yahay nin saaxir ahoo aada maahir u awyaho ku xeldheer oo balaayo intuu soo bandhigo wax ka hortaga la waayo nabi baan ahayna ku darsado على وصول الأشاعرة نبوي تثبت النبوة وحيكسه ناطا معجزة خارق العادة نبي بانهينا عفو درته عد رسالة لوايو صدح لها هذا إسراعان والنبي هدو صاحرك وإسراعين كرا عقلا صاحر هرت وخارق العادة مصمية اتفاقا معها ma dhici kartaa inuu jariin noqdo nin saaxir sidiisaba ah nabi baan ahay inuu ku dhawaaqo soo kuma uu ku dhiiran karaa nacam ha sooma dhici karta mantiqada iyo zamankaa uu joogo wax buriyo in la waayo lan ashaacir haddaan nahay caqli caqliba wax ku wadneeye caqlan sooma dhici karta jaaizun caqlan nacam saaxirkii nabi inuu noqday soo natiijadu maaha walidaalika baqilaani kitaabkiisa annubuwaat markuu qoray آخرك جنانتكي وشكبر الأشاعر وكذا ساري وايي نبي إيا صاحب نتيجة كذا صارت واكيني وايي انت أصد دولد مركو الفري مركي الدنبا سعريري اه بون دوانين كليقي وحقور ايه بوكغا عرق رازنا سوى إلزامات كان انتو كان بو جوابي عن وايي سيدي سنة رازي markii shubaha la keenayo waa qowl xoog badanya isagoo islaamkii matalaya buu hadlay marna isagoo kuwii kale falsafada iyo taa'ifta matalaya tawaabta markuu matalaya waa sugu wax u kala dhigdhigaya waa la yaabi markuu isa soo gediyey islaamkii waan difaaci yidhahdana waa daciif tabar daran marka waana jebiyey doonta kuu gala nin tabar daran waa laga adkaaday sooma natiijadu tashkiikaad bay tegi raadina meel lagu dhaqaajin waaye ولذلك نكي مسألة معجزات هي النبوة هي بعض فافاين تدربا وإن أخرنا كتاب النبوات لشخص ابن تيمية لبدا مجلد أقول طبعي طبعات كلا دول هالمجلد أنا وليه معجزات هل كامرك إلا مرطي بوحال يلي صاحبك إنك السوقاضة إنك الدائي كرامة الوليقة يتيمة بمحيك ليه معجزات ويكرا تشابين markaasay iyaga muxaqiqiintoodu waxay ku tageen maa saxa mucjizatan linabiyin saxa karaamatan liweliyin wax kastoo nabi mucjizo u noqda welina karaamo waa u noqon karaa walow naalimka uu masaladaa khilaafay oo masaailka qaar masaa'ilka uu diiday qaarkood sida qushayri risaalatii uu qabo walow wiilkiisa qushayri abunasr biqushayri wiilkiisa ah waa aada u radiyay aabiyo yii jamaahirtii waxoo dhan ijmaac dhan buu khilaafay ninkaas weligu karaamaadkiisu mucjizaadka nabiga way la ekaan karaan bay dhaheen ayib idan ma alfarqu bayna alwaliyi waannabiy hadday mucjizaadka iyo karaamaadka isku mid noqon karaan masaa'ilka tafaasiisheeda markii la galo waataan horey idiin lahaa calaa usuuri اlashaacira risaalatu muxammadin inay risaalo nabi uu yahay lama caddayn karo ma la cadayn karo ilaa wax ay awliye iyo saxaro la wadaagaan unbaa xujo looga dhigi karaa oo kuwaana nabiyo ka dhigaya mas'alo kale oo mucjizada waxoogay idinku soo noqnoqon doonta maadaama masaladu caqiide ay tahay dadkiina kutubtii akhriyi maysaana ma rabtaan inaad taxaawiyadiiy waasitiyadiiy meeshan dhaaftaan ma rabtaan intanaad ku wareegeysanaysaan barnaamka inta kale waqti waa sheekaynaysaan aad usuusha akhriyi lahaydeen waxay isweydiiyeen laa mucaarada markii la yidhi mucjizadii waa laga cajizay cajigaasi ma dadkiibaa keri waayey mayse ilaahay baa ku qasbay oo ka dhigay inay keri waayaan masalada raasi oga dooday markii la yidhi qur-aanku waa mucjiz fusaxadii iyo gabayaaiyo aftahyadii carbeedna way la iman waayeen ma bidaatihim bay uga cajizeen mise qudradiiyo awood way lahaayeene تعجيز رباني عفو دعي مثلا تعجيز كي يعجل إذنك لقاء سأل فهمتان مكرفون كوان قاضي كرا هو ذا هو قاضوان له ألا قرصنا وان قاضي كرا ميس كان هذا يقول يرعسل عليه لكن أنا قاضي كرا وأود يديره بل يقول بيري كرا إن أنا قاضي كريم تعجيز وي wuxuu leeyahay way awoodeen dadku quraan kan lamida inay sameeyaan laakiin ilaahay baa ka tacjiiziyay markaasaa eraya waxaa ka soo fakadaya hadduu isku dayo inuu laftiis isku dayi kari lahaa laakiin zallatu faadilin iskan iyadan masalada marka usulila shaacira qur-aankan kalaamka ilaahay inuu yahay waxaa gaadhsiinaya alfaadan mucjiskeed sheegaysaba waa makhluuq kalaamka ilaahay maaha maslatulijaazna way la gashay halkaasu meelo badan oo fog bay la martay calaa kulli xaal kitaabku waa iska mukhtasare arsala rusla waxudray bimucjizaatin daahiratin muuqata lilkhalqi baahiraatin oo dadkii ina baraanbarto ina saraxaadisa wakhasa wuxuu gaar yeelay min beynihim ambiyada dhexdooda muxamadan muxamed buu gaar yeelay falaysa bacdahu kama dambeeya nebiyu nebi abadan weligii fadalahu wuxuu ka fadilay calaa jamiici man siwaahu dadka kasoo haray oo dhan khalqiga kasoo haray oo dhan fahuwa shafiicu weeye walxabiibu weye lil ilaahi ilaah halka nebi moxamed inuu khasaais badan leeyahay buu tilmaamay wahuwa kadaalika waana sidaas khasaaista nabi maxamedna wax hadda majlisaan ku koobi karna ma aha ama risaaladan imaamu nasaa-i akhriya alkhasaais uu qoray akbar risaalana kitaabna ulow asi iyo samiin iyo wax kastaba uu isku daray waa khasaais lkubraa lilimaam siyuuti raximah allahu tacaala in badan baa ka soo saafi noqon dad badan baana iyadii khulaaseey oo khasaa'istiisii inta sugnaatay ansaxday daaru taxaya uu tiriyey qayb buu mualifku ka sheegay kow waxaa weeye falaysa bacdahu gadaashihii ma jira nebiyu nebi abadan weligii nabi ka dambeeya oo isaga gadaashiya ma jiro ilaahayna walaakin rasuula allaahi wa khaatama annabiyiinuu gebagabeeyey buu yidhi nabiguna laa nabiya bacdii buu yidhi wa min hunaaba cid kasta oo nabinimo sheegata ama rumaysa cid nabinimo ka dambaysa nebi maxamed oo sheeganaysaay ay noqdeen fii xukmi alislaami gaaro walow shantaba ha tukadaan oo qur-aanka akhriyaan sida qaadiyaaniyada ama axmediyadhaha halkan bangaani bolis waxay markaad dhaaftaan wadada tooska ee xaggan wadada dika ka timaada masaajka weyne ku yaalla qaadiyaaniya iskale shanta wakti way tukadaan way aadaamaan salaada way la jahraan qur-aankay akhriyaan rukuuciyo sujuudda sideeda u tukana waana gaalo maxay eedeen laa nebiya bacdii bay diideen iyo khaatama nebiyiin nebiga uu ingiriisku soo diray oo jihaadkii iyo dagaalkii lagula jiray inuu diinta ka saaro oo nasakha ugu talagalay oo khulaam axmed mirza alqaadiyaani la qaadiyaanna waa magaalo hindiya ka mid a baa daa'ifadan aasaasay ilaa haddana waxaa maalgeliyay ingiriiskii soo saaray oo saldhiga weyna ingiriiska ay ku leeyihiin marka nimankaasi inay tukadaan waxaan ku ogaaday anaa salaan la tukaday anaan ogeyn mombaasa ahay mombaasa haddaad tagtaana xaafadan majengo markaad magaalada sii gelaysaan rawna boodka u horeeya ee jubdhaya laga galo wadada rayd midig midig u baxaysa rawna boodka raac waxooga yar markaad socoto banaanka banooniga lagu ciyaara masaajidka gudadan midigta kaa qaban doona qaadiyaaniyo wey salaad maqrib baan ku soo xirana anagoo saddexa banaankana waa lagu ciyaaraya markii la aadaamay ciyaartii laga dareeray nafarba kuma soo leexanin nin hindiya laba wiilow dhalaya mid madooba waardiyo waa tukanaya salaad maqrib buuna geliyey faatixadii buu dhameeyey tabad yadaamilahabi wataba jahli u akriyey laakiin waxaa waxoogay naftaydu qaban weyday ummadda aan waxba soo leexanin salaad intaan ka baxay oo gadaal u baxaan boorka masaajka akriyay axmadiya muslim mishon baa qoran aljamaaca alaxmadiya almuslima labadii nin baa war soo carara waa qaadiyaaniye qaadiyanida kasoo carara masaajid qubaa la yidhahdo ku dhawo majaangaan ku tukana waxaan uga jeedaa laa nabiya bacdahu ciddii nabi ka sheegata gadaashii ama nabi baan ahayd tiraahda ama nabi kala rumaysa waa gaal laba fadalahu ilaahay wuxuu ka fadilay calaa jamiici man siwaahu dadka kasoo inta ka soo hartay oo dhan oo afdalu lkhalqi weeye afdalu lbashar keliya maaha ilahi subxaana wa tacaala afdalu lkhalqi nabi maxamed alay slam uu ka dhigay waa masale ilaa xad wax badanoo muran aan ka taagnayn allaahumma ilaa maa qiila fii jibriil jibriil ee nabi maxamed mufaadaladooda waa arrin waxoogay muran iyo doodi ay ka dhacday waana masale culamada qaar ay ku saleeyeen nabigu rususha dadka loo soo diray ama malaaigtu ma ku jirin mise kuma jirin asaxiixu la laakiin rag culimadoo badan baa qaba xaliimi iyo ibnu kaiir iyo rag lamida baa rajaxaya inay kamid ahaayeen siyuuti kitaabkiisa alxabaa'ik fii akhbaari almalaa'ik ama fii arsa irsaali اrusuli ila اlmalaa'ika kitaabku isagoo ka qorayo xaawiguu ku dhex jiraa nabi maxamed inuu sayidu waladii aadam yahay inuu sayidu nnaasi yowma alqiyaamati yahay way asaxday ilaahi subxaana watacaala waxaa yidhi soolaadka riwaayadka sugeygeyntoodu wax dhibaato a male in la yidhaahdo afdalu lkhalqi weeye taasina waa qiimo fadiilo labaad iyo khasiiso labaad ou leeyahay waxaa kaloo khasaaishiisa ka mida fahuwa shaiicu ka shafaaco qaada weeye acdam shafaaca uu leeyahayna waa maalinta qiyaamada dadka in la xisaabo oo la kala geeyo weeye waa masalada shafaacatlcudmaa la yidhaahdo ama casaa an yabcasaka rabuka maqaaman maxmuuda walxabiibu weyeelid ilaahi khasaa'istiisa inuu xabiibullaahi yahay baa ka mida taasi waxay ku salaysan tahay in mansilada xabiibullaahi ay mansilada ugu sarraysan tahay walaysa kadaalika saa ma aha mansilada basharku cind allaahi uu gaaro mansilatu lkhullati iyo khaliilullaahi wey nabiguna waa kiila ala sida saxiixa ku qoray ina allaha اtakhadanii khaliila kama اtakhada ibraahiima khaliilan qola waxay yidhahdeen watakada allahu ibraahiima khaliilan haddii la yihi nabi maxamedna xabiibullaahi weeye xadiid imaamu tirmidi wariye ibn cabaas ee daciifka ah bayna u deliishadeeno zamcata bni saalix can salamata bni wahraam uu ka warinayo labadabana fii xifdihim ducafa ay yihiin walidaalika tirmidi xadiidun qariibun uu leeyahayo u daciifinayo xadiidkaasi wuxuu leeyahay saxaabada amaanin sheekaystay qaar waxay yidhahdeen nebi ibraahim khaliilullaahi baa la yidhi kow aadamna waxaa la yidhi istafaahu llaahu ciisena ruuxullaahi wa kelimatuhu baa la yidhi muusena keliimullaahi baa la yidhi nabigeennu muxuu noqonayaa xadiiku saasuu le makaasuu nabigu yidhi qad samictu maqaalatakum waan maqlay ay arrimahaas la yaabteen markaas an laakiin anigu araa wa ana xabiibullaahi walaa fakra xadiidkaasi xabiibullaahi oo darajo ka sarraysa weye lagana daciifa weeye wa saxiixu darajada nabigu ka sugan inuu sheegay waxaa weeye in allaha itakhadanii khaliilan kama itakhada ibraahiima khaliilan suu uga dhigtay ibraahim khaliil badna khaliila dhigtayoo waa darajaadka ugu sarreeye khalqigu cinda allahi subxaanahu wa tacaala ay gaaraan amaa xabiibullaahi waa xadiid daciife waxba manaazili ha ku tarin wa bacdahu nabiga kadib falafdalu sidiiqu والأفضل التالي له الفاروق عثمان بعده كذا علي ستة الباقون في البدري لكن مالك وحكو الشيء بعد النبي عليه الصلاة والسلام ومدي السيء كلا فضل بلانته مركا وحامه من يدغاته من حيث الجملة مسألة الصحابة تفاصيل لنا قيم وحي كان احنا عينه يمن دونته ومسألة من حيث الجملة عنه كرا مسائل كان مريني الشاعرات calaa wifqi اsunati weeye mas'alada min xaysu اlasli jumlatan wa tafsiilan masalada duuduub iyo kala qaadba wax badan maynan ku khilaafin qawaacidii sunnada iyo ariiqi ahlu sunnaha lagu yaqiinay wa bacdahu nabiga kadib falafdal ummadan waxaa ugu fadli badan asidiiqu baa ugu fadli badan abubakr sidiiq walafdalu kan ugu fadli badan ataalii ee xiga lahu lisadiiqi ku xigee raaca alfaaruqu cumar alfaaruq weeye cuhmaanu baa bacdahu ka dambeeya kadaa caliyun sidoo kale cali baa kasii dambeeya oo ku xiga fa sitatu lbaaquuna lixdii casharada ka soo hartay baa ku xigta falbadriyu dadka reer badar baa ku xiga intaa min xaysu ljumla markii cali iyo cusmaan laga reebo wax khilaaf oo saasoo badani kama jiro abubakrin ugu fadli badan yahay cumar ini ku xigo masaladaa waxaa diidan oo keliya shiicada unbaa diidan nabigana calayi salatu salaam xilligiisii waxay ibnu cumar iyo kayrkii leeyihiin nabigoona dhex jooga baanu dhihi jirnay dadka nabiga kadib abubakar baa u fadli badan uma cumaru baa ku xiga uma cusmaanu baa ku xiga riwaayadka qaarkood uma naskutu waan aamusi jiray intaa ka badan maanaan sii wadi jirin nabiguu joogaa saa la dhihi jiray imaamu bukhaari baana warinaya raximah llahu tacaala amaa cali radi allahu canhu si imaamu bukhaari warinayo wiilkiisii moxamed ibni caliyin ama moxamed ibn xanafiya loo yaqaano baa yihi rasuul aabow ayu nnaasi khayru bacda rasuuli illaahi markaasuu wuxuu yidhi abubakr baa u khayr badan yaa ku xigaan iri buu yidhi markaasuu wuxuu yihi cumar baa ku xiga waxaan idhi yaa ku xiga markaasuu wuxuu yidhi wuhi cusmaan baa ku xiga adu xaggeed ka tirsan tahay baa idhi wuhi xaggeed kaga jirtaa markaasuu wuxuu yihi ma ana ilaa rajulu min almuslimiin an rag muslimiinta dad qof ka mid un baan ahay afartaa haddaba cusmaan iyo cali tafdiilkooda si loo kala fadilayo baa xilligii hore khilaaf ka taagnaan jiray garaan reer kuufoo dhinaca cali u iilan jiray cali bay fadili jireen rag badan oo taabiciintii ka mida saa darteed waxay ku tageen inuu cali ka fadli badan yahayoo cali raqamka saddexaad uu yahay laakiin cusmaan uu dambeeyo intaa wixii ka dambeeyey ibnu cabdilbar iyo kayrkii waxay soo guuriyeen in wixii ka dambeeyey lagu itifaaqay oo lagu ijmaacay in sidaa maalimku sheegay cusmaan in number saddex yahay calina number afar yahay hadalkaa ibnu cabdilbare fatxuraxmaanku uu soo guuriyey waxaa dheer rag badan oo aimaa ijmaaca soo guuriyey oo ay ka mid yihiin yaxmud saciid alansaari iyo sufyaan bin saciid athawri iyo imaamu shaafici iyo yuusuf ibnu cadiyin iyo cabdilaahi bn mubaarak iyo abuu zurcati iyo abuu xaatim araasiyaan iyo imaamu nawowi ibnu teymiya dahabi iyo raggaa hore aimada hore aqwaashoodu sharxu ictiqaadi ahli sunna ee laalakaay iyo sharxu sunnati ibni abi zimniin iyo ictiqaadka bayhaqi iyo baa dhammaan lagu soo wada guuriyaa riwaayaadkoodii oo musnadaa inahaas iyo kutubta kale aad ka helaysaa masalada haddaba ijmaac ma noqon kartaa in gadaal lagaga ijmaacay iyadoo la sugayo khilaaf hore inuu jiray sida ibnu cabdilbarya rag lamida ay leeyihiin waa masalo u noqonaysa khilaafkii usuuliga ahaye haddii khilaaf jiro ijmaac laaxiqa ma guntami karaa waana masale labada qowlba wujuhaatu nadar iyo aragtiyo ay ka leeyihiin baabkeedii fii usuuli lfiqi looga doodo labada wadaada isku xigtana midba dhinac isagoo u rajaxin yaad arkaysaa ijmaaca nusuustii sheegtay khilaaf ma ka horeeyiiyo kama horeynin ma kala qaadin waa aragtida ay ku salaynayaan ragga qaari caqlana wuu dhici karaa aragtida kalena waxaa weeye aqwaasha culimmadu kuma dhimata dhimashada ninka caalimkaa walidaalika ilaa hadda madhabu shaafici lane wuu dhintay ninkii dhintay warkiisa wuu la dhintay hadday tahay de madaahintanba dadkii qoray way la dhinteen ha dhimato ha raaco alaqwaalu laa tamuutu tamuutu bimuuti qaa'ilihaana waa aragtida ay ku salaysan tahay dhinaca kale waa mabxad kaleo hadda aan meesheedi ahayn fasitatu lbaaquuna waxaa weeye cabdiraxmaan ibni cawf iyo alxata bni ubaydin alxata bni cubaydillaahi iyo ninka la yihaahdo zubayr ibni alcawaam iyo sacd ibni abi waqaas iyo saciid ibni zayd iyo abu cubaydata bni ljarax wey lixdaasoo iyo afartaasuu nabigu maalin meel majlisa ku yihi fulaanun fi ljannati fulaanun fi ljannati fulaanun fi ljannati fulaanun fi ljannati marka maadaama ay sidaas ahaayeen afarta afartaa hore ay khulafadii noqdeen lixda dambena sidaasaa la isugu qabtay kadibna reer beder baa ugu fadli badan dadka inta kale tobankaa marka laga saaro waayo reer beder nabigu cala salaam waa ku yidhi wamaa yudriika lacala allaha طalaa calaa ahli badrin faqaala lahum icmaluu maa shitum faqad kafartu lakum waxaad doontaan sameeya waa laydiin dembi dhaafay reer bederna fadligooda waa loo yaqiino waa loo ictiraafi jiray ridwaan ullaahi calayh macnaheedu afartaa khulafada iyo reer badarba inay macsuum yihiin ma aha ummadday ugu fadli badan yihiin wey hal mas'alaa markaa timaada oo la keenaa mas'aladaasi waxaa weeye haddii la yidhaahdo sidan warka loo qoray waa la isku raacayna aadna tiraahdaan ishkaal baa jira jawaab u baahan ishkaalka jira waxaa weeye bacdahu faafdal sidiiqu baa la dhahdeen inta ka dambaysa idiiq haka dambay haka ka dambaysa ma diidani laakiin soo ma dhici karto cid nabi maxamed ka dambaysay oo atbaacdiisaa kana fadli badan sidiiqa abubakr sidiiq inay jiraan soo ma dhici karto nimankii hadalkaa yii markii la yii hadalka sii jilciya maxaad uga jeedaan waxba aad maagantihiin waxay dhaheen ciise aakhiru zamaanku iman waana nabi calaa shariicati muxamadinna wuu ku xukumiyo atbaacdiisii buu noqon isagoo biictibaarihi min atbaaci muxamadin laga eegay أيهما أفضل عيسى أو الصديق إشكال كاسا لا كينيو وبعده فالأفضل الصديق أنت أتباع لسادي اللوغة جيرو marka masalada ishkaalka xad jawaabtiisa waxaa weeye dadka la tirinaya kuma jiro ciise calayhi salaam ciise atbaacnimadiisa maqaamka ka weynee uu leeyahay maqaamu nubuwa wey maqaamu nubuwana basharka intiisa kale ma gaaraan walaa shaka ciisa inuu ka fadli badan yahay abubakar oo ululcasmiga shanta rususha ugu fadli badan buuba ku jiraa shanta rususha ugu fadli badan buu ku jiraaye abubakr radi allahu canhu calaa fadlihi meelaha ma xagxagan karo oo hadda ciise nabi ciise laguma dheerarin karo nabi ciise markaa lama mulaaxadaynin inuu iman doono akhiru zamaane isaga silkiga ambiyadiiyo rususha fadliga badan baa la geliyey marka waxaan ciise ahayna atbaacdaa wey kadib see reer beder see loo kale fadli badan yahay culamadu way isku helqabteen ma reer uxud baa ku xiga baycat ridwaan baa ka horeeya oo ka fadli badan calaa khilaafin oo araa kala duwan wey washaafici imaamu shaafici wamaaliku maalik wnucmaanu nucmaan ibni haabit abu xaniifa waaxmed bnu xambalin iyo wasufyaanu ihawriyi ayr ayruhum ayrkood inta aan ahayn oo min saairi aima aimadii intii soo hartay ahna calaa hudan hanuun bay ku sugnaayeen aimadii hore iyo asxaabulmadaahibka iyo aimadii muctabarka ahaaye waxay ku sugnaayeen hanuun bay ku sugnaayeen oo ariiq sawaab iyo xaq ay haysteen aimadaasi qaar atbaacdoodii iyo madaahibtoodii sida afartan hore ay baaqi tahayna way jiraan qaar madaahibtoodii atbaaca iyo arday raacdoo nooleysoo xifdida la waayayo fii butuunin ku tumbooyeen cid raacsani aynan jirin oo gaar ahna way jiraan oo labadaba way leeyihiin imaamu shaaficina dee shaaficiya baa loo yahayo oo nabigu wuxuu yidhi bay dhaheen laa tasubuu qurayshan qoraysh yaan laba caayin oo agtooda la marin fa ina caalimahaa yamla'u larda cilman shaaficiyaduna manduumaadkooda nadmiga muqadimaadkooda in badan bay ku daraan waxaana ku fasiray abu nucaym fii xilyati alwliyaa imaamu shaafici buu ku fasirayaa waa in saxa alkhabaru hadduu asaxo waayo muran badan baa ka taagan sabuudkiisa iyo sixadiisa iyo sugnaanshihiisa muran badan baa ka taagan haddii uu asaxana muran labaad baaba ka taagan macnihiisoo caalimka quraysh imaamu shaafici buu ku rumoobi markay dhaheen arrintaana bayhaqi uu aada ugu dooday manaaqibkiisa iyo macrifada labadaba waxoogayn uu ka soo qaaday sijistaani fii manaaqibi shaafici raasina uu aada isugu xiijiyey kitaabkiisa fii manaaqibi shaafici iyo keyrkood aada isugu taxarujiyeen qodaa waxay dhaheen caalimu qurayshin ka mashhuursan baa jira shaafici waxaa wa kumuu ahaa alaysa bnu cabaasin caalima qurayshin soo qorasha aalubeyd ka siiya ma aha alaysa huwa xabra ummati yamlau larda cilman keebaa ku habboon shaafici iyo ibni cabaas masalada dooda iyada waxaa keenay nimankii xanafiyada aha ee shaaficiyada wada doodi jireen waxay dhah hadidkan aad la ordaysanee shaafici ibni cabaas buu ka hadlayaa bay yidhahdeen shaafici meesha waxba kuma hayo wa maalikun imaamu maalik maalikiyadiina waxay yidhaahdeen waa caalimu lmadiina wey soo kaa caalimu quraysh maydaan dheheen kana caalimu lmadiina wey nabigana xadii baaba ka sugan xadii baa ka soo arooray yidhaahdeen imaamu tirmidi iyo ibnulmunaqini ay taxsiininayaano yuushiku an yadriba annaasu akbaada alibili yatlubuuna alcilma falaa yajiduuna axadan aclama min caalimi lmadiina dadku waxaa dhow inay u safraan cilmi raadis oo caalimka madiina nin ka cilmi badan la waayo baa dhow way yidhahdeen caalim lmadiina waa imaamu daari ilhijra imaamu maalik bay yidhaahdeen iyaguna walidaalika uu saaxibu manaaqi sacuud waa ku lahaa idaa sa'alta falimaamu maaliku saxa lahu sha'u aladii laa yudraku lilahari asaxiixi mac xusni nadar fii kulli fannin kalkitaabi walaar lilahari asaxiixi xadiidku ujeedaa walidaalika ka shaaficiga iyo maalikiibu markay doodeen baa kii shaaficigaa wuxuu yidhi idaa aradta aljawhara anaqiy facalayka bimadhabi bni idriis ashaaficiy jawhar nadiifa haddaa rabtoo xulla madhabka shaafici qabso ninkii kale meel dheerba ma aadinays ma dhimine xuli kayfa laa wa shaykhuhu maalik xaggee ka keena isagu maalik intii ka qaatay oo soo maaha wanucmaanu abuu xaniifata النعمان بن ثابت أبو حنيفة إمام المذهب مذهب حنفية ذوي إتاهم رجع إمام فقهاء أبوها حنفية وحيكون دوران إساقنا حديث بيكانا حديث كان وحاوي حديث سلمان الفارسي كسو أروريو نبو الرير فارس مركو كهذا يقول لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء رير الفارسة إيمانك هذه حدك أرك الليلة على الصمد الله وحلو رير فارس هلك وقلت إلى هاي إمام فارس واكنا إلى هذين يغنى هلك الحديث بغانا مركز مواليسو سميو سراج أمة أبو حنيفة يوحي الله متكاها أحمد بن حنبل النام وإمامك إله سبحانه وتعالى سنة كد دفاعية بلا منازعها في وقته في فتنة خلق القرآن كان مدة أهل حرناي اللو قراعي انت الحصو ضروا على هدى هرم بيكسوا نايا انت عصا أشيغي عموما واصلة أشيغي لكن هذه المسألة باصحتان باهان دوضوب كاساها الله يسوي دوضوبه لكن على هدى مركل ليلاد في العقيدة والفقه والسلوك وي في العقيدة مركل ليلاد وحا هنات هي مسائل لو قبصر لها أبو حنيفة لبا لبا لبا مسألة هو إلى المسائل الإيمان على مذهب المرجع أبوها شيخ سي حماد بن أبي سليمان وحنا أرنتها التقريرية وصبي أبو جعفر الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية وعقيدة أبو حنيفة محمد الحسن أبو يوسف بن قري بويري وأصله في أهله سواء ذلك أن تفاضل الإيمان كل هينا وكما سألنا كنت تقريرية مثل مطلع القضية الطحاوية أن يساء أبو حنيفية قبل مسألة بعضنا إن صحت ومسألة ابن حبان في المجروحين مركو ترجمة أبو حنيفة قري وأتكوه الدوليوي ولو محقق أن صفحات تحقيقية لكنوي إثنو آت انعكروا الدفاعي وحمد بك ابن حبان عن كفوغين ومسألة إيضنا آذ قاد قاضي منك الليل هذا الخطيب البغدادي في تاريخه مسألة خلق القرآن وي إلى إليهين لو جربا أستطيبا مرتين لو قربا كتوبت كين ليلة أبو حنيفة مسألة خلق القرآن إن صحت على كل حال لكن وحاه فارغ أئمة الحديث والسنة ابن مبارك وكيع سفيان الثوري ويسكو وقت أبو حنيفة سوقار قارين gaar ahaan thawri inay col ahaayeen maalinkii abuu xaniifa dhintayna waxay soo guurinayaan duhur bay ahayd geeridiisii inuusan qayluushanin maankaa sufyaanu thawriyo ahlul xadiidkii albaabadooda intuu ku wareegay toos toos toos ilaahay u sujuudkii baa dhintay uu yidhi ibnu xibaan iyo khatiibu baqdaadi ay soo guurinayaan masalada laisku haya laakiin masalatu qiyaas oo uu tarkiiska xoogga saaray iyo masalada qiyaasko ay ahlul xadiidka iyo ragga ruwaadi arwaat al athar ka soo horjeedeen bay ugu badnayd taasaan sabab ah in abdullah ibn imam ahmad ibn hanbal kitabkiisa as-sunna tarjama dheer oo tara wixii culimadu ka yiraahdeen oo kulluhu qadhun wa damun ah oo laba boqol oo beej dhan fi kitaab as-sunna oo abu xaniifa ugu sameeyo kitaab as-sunna li abdullah ibn ahmad ila laba boqol oo beej wax dhan في ذم أبي حنيفة كليا لا يعلم يا أصحابتي على كل حال مسألة داس في باب الرواية ضعف كوها ويمدر قدر إمام مسلم الوارق يغير كتب الشيغان مسألة دا مسائل كعقائد كالحريرة باو حوغي هنات وكلها والله يغفر له لكن زلة فاضل وهي مسألة النوار مبراروتين سجن مقام كيسي قدر كيسي علم كيسي والله اعتراف ولذلك في تقريب التهذيب markuu xaafid ibn xajar tarjamada abu xaniifa keenay erey aada mu'adab ah buu ku tilmaamay yaa layta haddii ereyadaas oo kaleeta mu'adabka markii la isticmaalay la isticmaala la isticmaali lahaa walikhtilaafu isqabadkuna raxmatu naxariis weeye warkaa khalad wey nabigu alayh salaam waxaa ka sugan fii musnadi imaami axmed xadiiaan filaya min xadiidi xudayfa inuu ahaa الفرقة عداء الجماعة رحمة والفرقة عذاب اسكو دوبنان تليس وافقنا والنحريف فرقة اسخلافنا وعذاب حمحونا دريشنا يا حديث كيونا لقراني من مال الله هايو هي رواية كلا ضعف قدوات كوات كاي اختلاف أصحاب رحمة ليو اختلاف أمتي رحمة الله ومنا كمجره نن لكيف قال الشافعية مع عنوانها كتاب قريو رحمة الأمة fi ikhtilaafi اla'ima kitaab la yidhahdo marka aimada dadka iskhilaafkoodu waa naxariis ereyga saa in loo iطlaaqo cibaaro ahaanna waa khalad ikhtilaafkii nusuustu ay ka digtay inay dhaleecaysay dhiirigelin bay noqonaysaa in cibaarada raxmatu naxariis laga dhigo wixii ay ceebaysay ka digtay cadaabka nusuusta ku magacawdayna arrin haboon maaha laakiin annagoo cibaarada macnaha saa u naqdiyayna lafdiga macnaha waxaa dhici karta macno aan aada u fogeynin uu u jeedoon aada loogu tiigan karin macnahaasoo ah masaa'ilka ijtihaadiga ah culimmadu hadday ra'yi kala duwan yeeshaan waa iska arrin waana wanaagsan weeyo masaladii waxay keenaysaa in la baaro oo la gedgediyo oo ninba dhinac ka eego dadkiina waxay keenaysaa in masaladii waxoogay sacaa ay yeelatoon dadkii ciriiryemin n macno saasaynu ujeedaan laga yaabaayo aan macno sii baciid ahayn masaalku ijtihaadaad hadday yihiin oo nas gaar ayna lahayn culimmadii aimaduna isku qabtaan ummadda caamada iyo dadweynaha hal mid laguma qasbi karo oo hal mid laguma laazimin karee midkii kaa qaatay diin ahaan u arka iyo kii kaa qaatay diin ahaan u arka en tarakus iyo luuqluuq iyo musuq maasuq raadis ahayn iyo xeeladays iyo maalin dambeyn u guuraan ahayn insha allahu tacaala dhib ma laha babul ijtihaadiyaad taa in looga jeedaan isaga fasiraynaayo aynu u malaynaynaa wlwliyaa dawu karaamaatin rutab wamantahow liwaladin min hayri am halkaasaan ku daynaynaa insha allah habeen damba ka bilaabi doonaa karaamaadka awliyada mar dambana mucjizaadkii bay nala geli doontaa awliyadu ilma aan aabba lahayn ma keeni karaanna oo karaamaadkooda ilma aan aabba lahayn hooyo ma siin karaan sidii kutubta qaarkood ku qorayna waan u tegi doonaa insha allah taala subxaanaka allah bxamdik ashadu an la ila anta astaqfiruka waatubu ilayk